maanta oo arbaco ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal gaar ah ka fuuliyey gudaha xerada militari ee kuryadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho howlgalka oo ahaa camaliyad nafhurnimo ah ayaa si gaar ah u beegsatay saraakiil caddaan ah oo ka tirsan reer galbeedka kuwaas oo tababar siinayay ciidamada dowladda federaalka camaliyadda istishhaadiga ah ayaa allah fadligiisa sidii loo qorsheeyey u haleeshay saraakiisha saliibiyiinta reer galbeedka ah xilli ay kormeer ku samaynayeen ciidamada riddada ah ay tababarku ku siinayeen gudaha kuryadda jaalasiyaad waxaana halkaas ku gaaray khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu yidhi war kooban oo ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin wararkii ugu dambeeyey ee ku soo dhacay warqabadka warbaahinta alfurqaan ayaa xaqiijinaya saraakiisha reer galbeedka ah ee lagu beegsaday camaliyadda nafhurnimo ee ka dhacday kuryadda jaalasiyaad in ay ka tirsanaayeen howlgalka midowda yurub ee u xil saaran tababarka saraakiisha dowladda federaalka goobta waxaa soo gaaray oo isku gadaamay ciidamo isugu jira afrikaan iyo kuwo caddaan ah waxaana aad loo xanibay dhaqdhaqaaqa xerada kuryadda jaalasiyaad si aysan u bixin macluumaad daqiiq ah oo ku saabsan khasaaraha dhabta ah ee gaaray saraakiisha ka tirsan howlgalka midowda yurub si kastaba ha ahaatee camaliyadda nafurnimada ah ee laga fuliyey gudaha xerada kuryadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho ayaa muujinaysa dhiiranaanta iyo nafhurka ragga ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo marar badan ay u suurto gashay in ay beegsadaan saraakiil ka tirsan shisheeyaha caddaanka ah ee hagaya amaba tababarka siiya ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo waayihii ugu dambeeyey guuldaro lixaad leh kala kulmay furuumaha dagaalka howlgallada nuucan oo kale ah ee ka dhaca xerooyinka sida weyn loo ilaaliyo waxa ay kacsanaan qalalaase iyo cabsi ka dhex abuuraan gudaha saraakiisha caddaanka ah ee ku sugan gudaha soomaaliya waxaana ka dhasha su'aalo badan oo ku gaaf wareegaya sida ay xarakatu shabaabulmujaahidiin ay ugu suurto gashay in ay gaarto xerooyinka sida weyn loo ilaaliyo ee tababarka lagu siiyo ciidamada iyo saraakiisha dowladda federaalka howlgalkan ayaa marka dhanka amniga laga eego waxa uu dirayaa fariin ku wajahan saraakiisha reer galbeedka iyo ciidamada dowladda federaalka waxaana xarakada shabaabulmujaahidiin ay mar kale muujisay in ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa cadowgooda islamarkaana ay diyaar u yihiin inay gaarsiiyaan weerar toos ah kana dhici kara meel kasta oo ay joogaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka wixii tafaasiil ah waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena dambe insha allah